بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل فيما يتعلق بالحلق وفي بيان الترتيب فصل هذا كان فاصل مدوح كالسارو فيما يتعلق وحي لحريري أي أفصل يهي بالحلق حيردي أي وفي بيان الترتيب ترتيب كعدين تيسين وأفصل فصل كان شيخ وحوقه للدونا رحمه الله تعالى waatii hore aan usoo qaadanay arkaanta xajka iyo cumrada waxaa ka mid ahaa alxalqu xiirashadaa ka mid ahaa weliba waxaanu soo qaadanay ragga waxaa u fadli badan oo u ajir badan xiirashada haweenkana waxaa u ajir badan inay gaabsadaan oo iyaga lama ogola haweenku inay tinta ay iska xiiraan sharcigu ma ogola marka xiirashadu waxa ay tahay iyo axkaamteedii ayuu noo sheegi sheekhu raximahu llahu tacaala walwaajibu midka waajibaya fi lxalqi xiirashada waxa ku waajibaya isaalatu halaati shacaraatin saddex tin zuulintoodii wey min ara'si madaxa laga zuuliyo ugu yaraan saddex tin biayi kayfiya kayfiye kasta lagu zuuliyo wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala ugu yaraan marka la leeyahay qofkaasi wuu fuliyey rugnigii xiirashada wuu fuliyey waajibka ugu yar waa inuu saddex tin uu madaxiisa ka zuuliyo biayi kayfiya qaabkuu doonaha u zuuliyo oo maalan tin saddexdii tin oo keli ah ayuu iska xiiray saddex tin oo keli ah ayuu xiiray ama haddii kale wuu iska tifay waa iska googooyey saddex tin oo keli ah ayuu iska googooyey oo iska tifay waajibkii uu ka dhacay rugnigii oo arkaanta xajka ka mid ahaayo xiirashada la dhahayay ugu yaraan intaasuu ku dhici karaa waa markii lasoo yareeyo walafdalu laakiin sida u fadli badan lidakari ragga waxaa u fadli badan an yaxliqa qofka ragga ah inuu xiiro ra'sahu madaxiisa uu xiiro kullahu kulla ra'si madaxa dhammaan inuu xiiro ayaa qofka ragga u fadli badan bilmuusaa uu ku xiiro yacni sakiinta muusaada waa sakiinta wey waa midida ama sakiinta sakiintaas inuu ku xiiro ayaa u fadli badan qofku hadduuba yahay rag hadduu yahay leanna hore waxaan usoo qaadannay saddex goor inuu u duceeyey nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi uu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahu ragga tinta xiirta ilaahu u naxariiso saddex goor inuu ku celceliyey nebigu sala allahu calayhi wasalam marka sida u habboon ugu fadliga badan qofku hadduuba yahay rag waa inuu madaxa dhammaan uu xiiro bilmuusaa sakiinta uu ku xiiro walil unhaa haweenaydana waxaa u fadli badan an tuqasira inay gaabsato min jamiici shacri ra'sihaa madaxeeda tintiisa dhammaan inay gaabiso bian tajmacahu ay shacar tintii inay kulmiso kullahu kulla shacri tinta kulligeed inay meel ku kulmiso ay aruuriso oo wata'khuda markaa ay soo qabato min darafihi darafi shacri shacarka tinta geeskeedii tintii geeskeedii inay ka soo qabato qadra anmulatin yacnii farta xibinteeda farta xibinteeda xibintaa qadar la-eg inay tintii ka soo qabato ila dawaa'iba foodaha ma ahan ila dawaa'iba foodaha ma ahan wuxuu kuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala haweenka inaan loo ogolayn xiirashada haweenka madaxa inay iska xiraan sharcigu ma ogola maxay samaynayaan marka markay xajka aadaan ama ay soo cumraystaan iyaga waxaa u fadli badan inay gaabsadaan tintii marka sheekhu wuxuu kuu sharxay qaabkee u gaabinayaan wuxuu ku yidhi bian tajmaca bian tajmacahu ba'dan oo kale waxaa la yidhaahaa baa-u taswiir magaceeda waxaa la yidhaha baa-u taswiir ba-u taswiir maxay u leeyihiin culimmada naxwuhu yacni waa ba' loogu talagalay in wax lagugu fahamsiiyo ama masalada lagugu suureeyo ba' loogu talagalay masalada in lagu suureeyo ama masalada lagu fahamsiiyo bian tajmaca wadaalika kaasi bian tajmacahu ay shacar tintii gabadhu waa inay kulmiso kullahu kulla shacri yacni tintii oo dhan intay sidan gacanteeda ugu soo qabato tintii oo dhan aysaan gacanteeda ugu qaban gacanteeda markay sidaan tintii oo dhan ugu qabato meesha geeska ah tinta geeskeeda ah ay waxay ka jari fartaas xibinteedoo kale hal xibin oo farta ka mid oo kale ay maqaska kow ugu siin markay saa usoo wada arooriso wax yaroo xibintaa farteedoo kale la-eg ay saas ku siin markii laga reebo dawaa'ibta dawaa'ibta waxaa la yidhaha waa wejigan agtiisa tinta ka soo dhalatay foodaha ah meeshaas iska jari mayso leanna waxa weye waa tashwiih lisuura suuraddeedii iyo muuqaalkeedii aa fool xumaanay marka meeshaa foodda iska jarmaysee meelaha kale intay tinta saas uga soo aruuriso foodda ma ahane oo hal mar gacanta saa ugu qabato wax yaroo farta xibinteedoo kale ah ay maqaska dhag ku siin marka intaas wey inta laga doonayo iyada inta laga doonayo waa intaas markii la leeyahay waa inay yacni ufa waxaa u fadli badan inay tinta gaabsato ulajeeddadu maaha wax badan intay jarto tintii sidii raggii inay u gaabiso taa loolama jeedo tintii gacanta ku qabana intay soo aruuriso qadra an mulatin oo kale yacni fartaa xibinteedoo kale ay kow halmar ka siin wadaalika bian tajmacahu ay shacara kullahu tinta dhammaan waa inay kulmiso wa ta'khuda ay qaado min darafihi darafi shacar tintaas ay meel ku aruurisay geeskiisa qadra an mulatin farta xibinteeda qadarkeed waa inay ka qaado ila dawaa'iba foodaha mahan tinta foodda iska jari mayso wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yastaqbila shaksu shaksigu inuu qaabilo alqiblata qiblada inuu qaabilo qiblada uu jeesto xaala alxalqi xaaladda xiiridda aw itaqsiiri ama xaaladda gaabinta qofku markuu tinta xiiranayo ama uu gaabsanayo sida laga soo guuriyey sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay tahay qofku inuu qiblada u jeesto ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo tintaas marba haddii haweenaydu markay gaabsanayso waa inay dhinaca qiblada u jeesato ninka raggaa isaguna tinta markuu xiiranayana waa inuu qiblada u jeesto waa sidii nebigu uu sameeyey sala allahu wasalama wabaaraka calayh waya'tiya waa inuu la yimaado sunnadu bitakbiiri takbiir waa inuu la yimaado iyo waducaa'i duco waa inuu la yimaado iyo wadikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa uu la yimaado markii tintii uu iska xiiro ama haweenaydii tintii ay gaabsato markaa ka bacdi way ducaysanayaan oo waxay leeyihiin allaahu akbar allaahuma haadihi naasiyatii biyadik fajcal lii bikulli shacrati nuuran ilaa yowmi alqiyaama waqfir lii dunuubii saasay leeyihiinoo takbiirta iyo ducadaas ay la imanayaanoo waxay leeyihiin allaahumma ilaahayow haadihi tani naasiyatii biyadik tani waa fooddaydii yaddaaday ku jirtaa fajcal likulli mid walba ii yeel fajcal lii aniga ii yeel bikulli shacratin tin kasta ilaahu nuuran ilaahu tin kasta nuur iigu beddel ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro waqfir lii dunuubii ilaahu dunuubteydana ilaahu ii dhaaf saasay ku ducaysanayaan oo takbiirta ay akhrisanayaan wayaatiya waa inuu la yimaadaa sunno ah bitakbiiri waadducaa takbiir iyo duca uu la yimaado wa dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisana uu la yimaado markii tinta uu xiiriddiisa dhammeeyo ama gabadhu ay dhammayso jariddii tinta wa ama tartiibu tartiibka halkaas waxaa inoogu dhammaaday mas'aladii xiirashada iyo mas'aladii gaabinta tinta ulajeeddada laga leeyahay ayaa noo dhammaatay waxaanu qaadanaynaa tartiibku muxuu yahay sida wax loo kala hormariyo sida wax loo kala gadaal mariyo maxaa loola jeedaa tartiib wa ama tartiibu tartiibku fa huwa tartiibku an yuqadima xaajigu waa inuu hormariyo alixraama xirashada xajka waa inuu hormariyo cala alkulli dhammaan waa inuu horta xirashada uga hormariyo camal ansaxayaba ma jiraan haddaan xajkii la xihan oon la niyeysan marka awal yacni shay walba waa inuu ka hormariyo xirashadii xajka walwuquufa istaaggii carafana waa inuu isagana hormariyo istaaggii carafana waa inuu hormariyo cala alxalqi xiirashadii waa inuu ka hormariyo iyo wa dawaafi dawaafkii waa inuu labadaba uu ka hormariyo istaagga carafo xiirashada iyo dawaafka labadaasna waxaa ka horeeya carafo istaaggeeda markii carafo uu soo istaago markaa ka bacdi ayuu maalinta tobanaad ayuu xiiran maalinta tobanaadna dawaaf biyuu samaynaa dawaafulifaada maalinta tobanaad acmaasha xajka inta ugu badanba waxaa la qabtaa maalinta tobanaad leanno maalinta tobanaad waxaa ku jira xiirashadiyaa ku jirta dawaafkiyaa ku jira waxaa ku jira ramyu jamrati alcaqaba dhagax tuurkii buurta la yidhaaho jamratulcaqaba la tuuranayo waa maalintii tobanaad qofkii hadyi wada oo xoolo gowracaya ama doonaya udxiyo inuu xaramka uu ku gowracana maalinta tobanaad wey maalinta uu samaynayo gowricii marka acmaasha inta ugu badanba waxay dhici maalinta tobanaad walwuquufa istaaggana waa inuu hormariyo cala alxalqi xiirashadii iyo wadawaafi dawaafkii waa inuu ka hormariyo wa ama asacyu sacyigii oo cashirkeennii shalay aanu ku soo qaadannay beyna safa walmarwa ayaa loola jeedaa socodkii safaya marwe dhexdooda la soconayay fayajuusu waxaa bannaan taqdiimuhu taqdiimu sacyi sacyiga horumarintiisii ayaa bannaanoo cala alwuquufi in istaagga isaga laga hormariyo way bannaan tahay in facalahu sacyiga hadduu qofku sameeyo bacda dawaafi alquduum dawaafkii la dhihi jiray dawaafulquduum ka bacdi hadduu sacyiga sameeyo sacyigaas istaaggii carafo waa laga hormarin karaa muxuu ula jeedaa masaladan sheekha ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye casharkeennu inshaalla waxaanu ku soo qaadannay dawaaf waxaa jira la yidhaaho dawaafulquduum oo sunno ah dawaafulquduum laysa min waajibaati alxaji walaa min arkaanihi waajibaadka xajkana kuma jiro arkaanta xajkana kuma jiro bal huwa sunnatun min sunani alxaji waa sunno ka mida sunnooyinka xajka marka dawaafkaas oo lagaa doonayo magaalada maka markaad soo gasho quduum maxaa loo yidhi dawaafulquduum maxaa loo yidhi waa dawaafkii soo gelidda yacni waxaa la sameeyaa magaalada maka markaad soo gasho ayaa koow waxaa lagu salaamaa masjidulxaraam dawaaf dawaafka kacbadaa lagu salaamaa dawaafkaas marka sunnawo dawaafkaas sunnadaa qofku markuu sameeyo casharkeenni shalay waxaa noogu jira waxaa u bannaan inuu sacyigii markaa ku xijiyo sacyigii inuu ku xijiyo ayaa markaa u bannaan haddii marka sacyigii aada xilligaa aada samaysay maalinta tobanaad dawaaful ifaadaha markaad samaynaysad sacyi lagaama rabo limaadaa sababtu maxay tahay sacyigii waxaad leedahay anigu waan hormarsaday bacda dawaafilquduum ayaan sameeyey haddii marka sacyigii aada hormarsatay sacyigii maxaad ka hormarisay wuquufkii carafo oo carafo intaadanba tegin oo maalintii sagaalaad aadan teginin ayaadba sacyigii soo hormarisay way bannaantaha taas walaysa ma ahaanin bayna alxalqi wadawaafi xiirashada iyo dawaafka dhexdooda tartiibun wax tartiiba ma ahanin yacni kaad doontaad hormarin kartaa kii aad doonto ayaad hormarin kartaa waa xiirashada iyo dawaafka waxaa kaloo la mida sidaas oo kale yacni ramyu jamrati alcaqabana waa la mid saddexdaas kii aad doonto ayaad hormarin kartaa saddexda masalo saddexda masalo maxaa loola jeedaa waa xiirashada dawaafka la yidhaaho dawaafulifaada iyo dhagax tuurka jamratulcaqaba saddexdaa mas'alo mas'aladii aada doontid ayaad hormarin kartaa haddaad doonto markaad dhagaxa soo tuurato ka bacdi dawaafka samee haddaad doonto dawaafka intaad marka hore hormariso dhagax tuurka u soo laabo haddaad doonto kulligoodba xiirashada ka hormariyo marka hore xiiro ka bacdina dawaafka samee dhagax tuurkana ugu dabamari haddii kale cagsi samee sida hadda aanu sheegnay cagsigeedii iyaduna way kuu bannaan tahay liannahu nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maalintaas oo maalinta tobanaad ee maalintii ciidda acmaashana la weydiiyey nin saxaabiyaa nabiga u yimid sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow xalaqtu qabla an aduufa tintii waan xiirtay anigoon weli dawaafin mid kalea haddana u yimid markaasuu wuxuu yidhi duftu qabla an axliqa dawaafkiiyaan hormariyey xiirashadiina waan gadaal mariyey mid kalea u yimid oo yidhi haddana ramaytu dhagaxii waan tuuray qabla an aduufa intaanan dawaafin su-aalaha la weydiiyey dhammaan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga jawaabay ifcal walaa xaraja yacni samee wax dembiya dushaada ma ahaaninoo kii aad doontaad hormarin kartaa ayuu ugu jawaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam marka masaa'ilkaas saddexdaa qofku kuu doono ayuu hormarin karaa waa dhagax tuurka jamratulcaqaba iyo dawaafulifaadaha iyo xalqiga oo xirashada ah saasuu marka sheekhu ku yidhi walaysa ma ahaanin bayna alxalqi wadawaafi xiirashada iyo dawaafka dhexdooda tartiibun tartiib ma ahani faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey fi lmiiqaati azamaaniyi waalmakaaniyi wuxuu u fasal yahay miiqaadka zamaaniga ah iyo midka makaaniga ah yacni miiqaadka zamaani makaani ulajeeddada laga leeyahay maxay ta ulajeeddada waxaa weeye xajku wuxuu iska leeyahay laba miiqaat xajku wuxuu iska leeyahay laba miiqaat miiqaad waxaa la yidhaahaa zamaani midna waxaa la yidhaahaa makaani maxay tahay marka macnaha zamaani iyo makaani maxaa loola jeedaa ulajeeddada waxaa weeye yacni marka lagu leeyahay xajku wuxuu leeyahay miiqaad zamaani ah yacni zaman la xihan karo iyo zaman aan la xihan karin ayaa loola jeedaa miiqaad zamaani buu leeyahy soo salaadda wakti ma lahan la xirto iyo wakti aysan ansixaynba in la xirto saacaddan oo kale haddii aad tidhaaho waxaan xidhanaa oon sii tukanaa maqrib ma ansaxayso xajkuna isaguna waktiguu leeyahayo haddii aad tidhaaho saacaddan oo kale waxaan iska sii xidhanaa xajkii waa bishan hadda lagu jiro bishan hadda lagu jiro oo rabiicul awal ayaa waxaa tidhi xajkaan iska sii samaynaa oo iska sii hormarsanaa dadaalan ula jeedaaho camalkii xajka ayaan iska sii hormarsanaa ma ansaxayo liannahu ilaahay wuxuu yidhi alxaju ashhurun macluumaat alxaju xajku wuxuu iska leeyahay ashhurun macluumaat waa bilo la yaqaan bilaha la yaqaan ulajeeddada waxaa weeye waa bishan la yidhaaho shawaal dulqacda iyo dulxija tobanka ugu horeeya intaas bis wey intaasuu ansixiyo haddaad tidhaaho bilaha kale xajan sii xihan ma ansaxayo marka kaasaa loola jeedaa almiiqaat azamaani miiqaadka makaanigaana maxaa loola jeedaa miiqaadka makaaniga ulajeeddada laga leeyahay xajka waxaa weeye xajku wuxuu iska leeyahay meel uu u calaameeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam dowlad kasta ama qowmiyad kasta iyo iqliim kasta meeluu u calaameeyey oo laga soo xirto nebigu sala allahu calayhi wasalam haddii tusaale ahaan innaga iyo yeman nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo calaameeyey meeshan la yidhaaho yalamlam halkaa waa inaad tagtid haddii aadan soo maraynin magaalada madiinatulmunawara ama magaalada madiinatulmunawara haddii aad soo martid oo ziyaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam aada hormarisid markaa haddee waxaad ku xugum noqone ahlulmadiina oo waxaad ka xidhane dulxulayfa dulxulayfa marka sidaasaa loola jeedaa yacni marka laleeyahay xajku wuxuu iska leeyahay miiqaad zamaani iyo miiqaad makaani ah amaa cumrada cumradu iyadu waxay iska leedahay miiqaad makaani ah laakiin cumradu iyadu ma lahan miiqaad zamaani ah yacni miiqaad zamaaniya cumradu ma lahan maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye cumradu bil walba iyo wakti walba ayay iyadu iska furan tahay cibaadadeeda waa cibaado maftuuxa fii kulli waqtin wa fii kulli shahrin wa fii kulli sana iyadu wakti walba iyo bil walba iyo sano walba cibaado iska furan wey wakti ma lahan cumradu bishan waad soo cumraysan kartaa rabiicu lawal bisha ku xigta waad cumraysan kartaa bisha kale waad cumraysan kartaa wakhtigaa doonta wakhtiga aada doonaysid ayaad cumraysan kartaa cimradu marka iyadu ma lahan miiqaad zamaani laakiin maxay leedahay miiqaad makaani meel laga soo xirto ayay iyaduna leedahay yasixu alicraamu yasixu waxaa ansaxay alixraamu xirashadii bilcumrati cumrada in la xirto waa ansixi fii ayi waqtin waqti kastoo kaana ay alixraamu xirashadu ay ahaato waa tii haddaanu sheegayno sheekhu wuxuu ku leeyahay cumrada waktigii aada doontid ayaad xidhan kartaa iyadu wakti ma lahan wakti walba waa cibaado furan xataa fii ashhuri alxaji xataa bilihii xajka dhexdoodii waa la xidhan karaa bilihii xajka oo ahaa bishii shawaal iyo dulqacd iyo cashru layaalin min dilxija intaas xataa bilaha xajka dhexdoodii xataa waa la xidhan karaa yacni muxuu haayada muxuu ugu haayooday sheekhu raximah llahu tacaala uu u yidhi xataa fii ashhuri alxaj waa la xidhan karaa muxuu u yidhi sababta uu u yidhi sheekhu xataa fii ashhuri alxaj cumrada waa la xidhan karaa ulajeeddadu ka leeyahay waxaa weeye xilligii jaahiliyada ayaa carabtii xilligii jaahiliyada waxay aaminsanaan jireen waxay dhihi jireen alictimaaru fii ashhuri alxaji min afjari alfujuuri jaahiliyadii hore waxay dhihi jireen alictimaaru yacni in la cumreysto fii ashhuri alxaji bilaha xajka in la cumreysto min afjari alfujuuri faajirnimada midda ugu xun weeye saasay aaminsanaan jireen oo maxay aaminsanaan jireen bilaha xajka waxaa loogu talagalay aaminsanaan jireen xaj bisa ansaxay bilihii xajka xaj bisa ansaxayay aaminsanaan jireen jaahiliyadu oo waxay aaminsanaan jireen in bilihii xajka aada cumraysato waa faajirnimo waa dembi weyn taasuu nabigu diiday sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga marka sala allahu wasalam wabaaraka calayh sidaasuu diidoo walidaalika xajkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo la dhihi jiray xajat alwadaac waa halkii xaj oo nabigu uu xajiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu arkay nabigu sala allahu calayhi wasalam saxaabo soo xiratay saxaabo xajkii soo xirtay ayuu arkay nabigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xajka aada soo xirateen waxaad u beddeshaan cumro cumro u beddela oo cumro xirta ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saxaabadii markii su-aal ay weydiiyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam oo yidhaaheen sow bilihii xajka laguma jiro bilihii xajka ayaa lagu jiraahay see u cumraysanaynaa cumro u xiranaynaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cumro xirta waxaanu la dagaalamaynaa dhaqankii jaahiliyada jaahiliyadu waxay dhihi jireen alictimaaru fii ashhuri alxaji min afjari alfujuur bilaha xajka in cumro la xirto waa faajirnimada midda ugu xun saasay dhihi jireen caadadaas xun ayaan baabi'inaynaahe xajkii aada soo xirateen cumro u nasakha oo cumro u bedela wuu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam saasuu marka sheekhu u leeyahay xataa fii ashhuri alxaj xataa bilihii xajka waa la cumraysan karaa walaa yasixu ma ansaxayo alixraamu xirasho bilxaji xaj in la xirto waxdahu munfaridan keligiis xaalwi xaj keligiis in la xirto ma ansaxayo walaa bilxaji waalcumra xaj iyo cumro labadoodoo wada jirana in la xirto ma ansaxayo macan xaalay yihiin kuwo wada jira ilaa fii ashhuri alxaji bilaha xajka maahane masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu xajka lama xidhan karo ilaa bilihiisii la gaaro xaj keligiis lama xidhan karo ilaa bilihiisii laga gaaro xaj iyo cumro wada jirana lama xidhan karo ilaa bilihii xajka laga gaaro alxaju ashhurun macluumaat bilo loogu talagalu leeyay maxay yihiin marka bilahaas wahiya bilaha xajka loogu talagalay shawaalun waa bisha la yidhaaho shawaal wa dulqacda waa bisha la yidhaaho dulqacda wa cashru layaalin iyo toban habeen tobankaa habeenoo min dilxija bisha dilxija la yidhaaho ka mida waa laba bilood iyo toban bis intaasoo ansiix xajka labada bilood oo ah shawaal iyo dulqacda iyo cashru layaalin min dilxija bis intaa bisaa la xidhan karaa xajka amaa bilahaas bil aan ahayn haddii xajkii aada xidhatid waa baatil ma ansaxayo faman axrama qofkii xirtay bihi bilxaji xajkii qofkii xirtay qabla dukhuulihaa dukhuuli alashhur bilihii gelitaankoodii ka hor intaan bilihii la gaarin ayuu xajkii xirtay aw amase bacda khuruujihaa khuruuji alashhur ama bilihii bixitaankoodii ka bacdi ayuu xajkii xirtay markii bilihii lasoo dhaafay ama intaan bilihiiba la gaarin ayuu xajkii xirtay incaqada ixraamuhu shaksigaa xarmashadiisii way guntanmi maxay u guntanmi cumratan min cumra cumra ahaanay kuugu ansixi ma ahane xaj ahaan ma kuugu ansaxayso leannahu sababta xaj ahaan aysan kuugu ansaxayn waxaa weeye waxaadan joogin bilihii xajka bilihii xajka ma joogtid bilihii xajka ka hor haddaad xidhatid xaj ama bilihii xajku markay dhammaadeen kabacdi xajkii aada xidhatid ixraamkaasi muxuu isu beddelaa cumro laakiin xaj ma ansaxay waman shaksi shaksigaasoo kaana ahaaday bimakata fii maka magaalada maka gudaheeda qofkii jooga oo wa araada doonay alxaja inuu xajiyo doonayo wajaba calayhi shaksigaas waxaa waajib ku ah an yuxrima bihi bilxaji xajka inuu ka xirto minhaa min maka maka nafteeda ayuu ka xidhana qabla an yufaariqa intuusan faaruqin ka hor ayuu xajka xidhan bunyaanahaa bunyaana maka magaalada maka dhismaheeda intuusan faariqin waa inuu xajkii xirto masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii magaalada maka ayuuba joogaa magaalada makuu joogaa marka lagu leeyahay ulajeeddada ma aha inuu maka degan yahay ama shacabka maka degan inuu ka mid yahay kaliya loolama jeedo maxaa kaloo la mid a dadkii maka deganaa oo maka joogay maxaa la mid a waxaa la mid a al aafaaqi aafaaq maxaa loola jeedaa waa qof adduunka kale ka yimid soomaaliyuu ka tegey maleysiyu ka tegey yamanuu ka tegey markaasaa bilihii xajka waxay ugu dhasheen asagoo maka iska jooga asagoo maka joogaa xajkii la gaaray muxuu ku xugum yahay dadkii maka deganaan jira dadkii maka deganaan jiruu ku xugum yahayo isaguna hadhow xaggee ka soo xarmana miiqaadkiisa makaaniga waa xaggee isaguna wuxuu ka xarmanaa nafsu maka sida dadka ahlu makaba ay uga xihanayaan maka gudaheeda maka gudaheeda ahlu maka siday uga xihanayaan qofkii aafaaqiga ahaa ee adduunka ka yimid oo bilihii xajku ay ugu dhasheen magaalada maka gudaheedii waxaa miiqaad makaaniya u ah nafsu maka magaalada maka nafteedii saasuu ula jeedaa sheekhu markuu ku leeyahay waman shaksi shaksigaasoo kaana ahaaday bimakata fii maka magaalada maka dhexdeeda ahaaday oo wa araada doonay alxaja xajna doonaya wajaba calayhi shaksigaa waxaa ku waajibay an yuxrima bihi bilxaji xajkii inuu ka xirto minhaa min maka ilaa makuuba joogaa meel kale ma aadayo maka nafteedu ka xidhan qabla an yufaariqa bunyaanahaa magaalada maka dhismaheeda intuusan faaruqin ka hor ayuu xajkii xidhan wal afdalu waxaase fadli badan qofkii maka deganaa waxaa u fadli badan an yuxrima inuu ka xirto xajka min baabi beytihi guriga uu maka ka degan yahay albaabkiisa guriguu maka ka degan yahay ilaa gurigii makuu ka mid yahay gurigaagaba ka xidho sida fadli badan sidaas wey aw amase min xijri ismaaciil ama xijri ismaaciil waa meesha ku wareegsan kacbada derbiga kacbada ku wareegsan xijru ismaaciila la yidhaha laba fadxoo laga galuu leeyahy laba fadxoo laga galo ayuu leeyahay ama meesha inta yimaado halkaa ha ka yidhaaho naweytu lxaja ama gurigiisaba ha ka xirto labadaa miduu doono ayuu samayn fa in araada hadduu doonayo qofkii maka joogay qofkii maka joogay hadduu doonayo alcumrata cumro xajkii waan soo ogaanay qofkii maka joogay oo xaj doonaya meeshuu xajka ka xidhanaya waan ogaanay cumruu rabaa magaalada makuu joogaa inuu cumraystana wuu rabaa xaggee aadi fa in araada hadduu doono alcumrata qofkii magaalada maka joogay cumro hadduu doonayo wajaba calayhi shaksigaa waxaa ku waajibaya an yakhruja inuu baxo magaalada markaa waa inuu isaga baxo xaggee aadi ilaa darafi alxilli dhulka xilliga ah geeskiisa waa inuu u baxo min ayi jihatin jihaduu doonaha ka baxo jihaduu doonaha ka baxee xilliga waa inuu ka soo xirto xilli maxaa loola jeedaa yacni xilliga dhulka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood xilli iyo xaram dhulka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood xilli iyo xaram marka xaramka waxaa la yidhaah waa dhulka maka iyo agagaarkiisa xuduuduu leeyahay xuduudo iyo soohdimuu leeyahay xaramku soohdimo iyo calaamooyinuu leeyahay dhulkaas calaamaysanoo xaramka la yidhaaho waa inuu ka baxo hadduu cumro doonayo qofkii maka deganaa qofkii maka deganaa hadduu cumro doonayo waa xuduudda xaramka inuu isaga baxo jihaduu doona ha aado dhinaca bari ha u baxo magaalada maka dhinaca bari ha ka aado dhinaca galbeed ha ka aado waqooyi ha u baxo koonfur ha u baxo meeshuu doono ha aadee xuduudda uun isaga baxaram xuduudda xaramka haddii aad ka baxdid naweytulcumra soo dheh saasay kugu ansixi cumrada an yakhruja waa inuu baxo ilaa darafi lxilli dhulka xilliga ah geeskiisa waa inuu u baxo min ayi jiha jihaduu doonaba ha ka baxo wa yuxrima waa inuu ka soo xirto minhu min alxilli dhulkaas xilliga ahoon xaramka ahayn waa inuu ka soo xirto cumradii wa afdalu biqaacihi biqaaci alxilli dhulka xilliga la yidhaaho buqcooyinkiisa waxaa ugu fadli badan aljicraana jicraano magaalada la yidhaaho halkaa inuu ka soo xirto waa meesha ugu fiican ugu ajirka badan uma waxaa ku xiga xagga ajirka atanciim waa meesha uu ka dhisan yahay masjidka la yidhaha masjidu caaisha masaajid weyna laga dhisay oo loogu magac daray umuna caaisha loogu magac daray uma tanciim waxaa ku xiga tanciim uma waxaa ku xiga alxudaybiya meelaha meeshuu doono ayuu ka soo xidhan karaa cumrada qofkii magaalada maka joogay waman shaksigii shaksigaasoo jaa-a yimid min alaafaaqi jihooyinka qofkii ka yimid oo magaaladii maka aan aadin magaaladii maka ma aadin magaalada makana bilaha xajku uguma aysan dhalan waa qof soomaaliya ka tegey ama yeman ka tegey dhulalkaa ka tegayo waman shaksi shaksigaasoo jaa'a yimid min alaafaaqi jihooyinka kaleoo caalamka dadka xajka ka soo aadaya wajaba calayhi shaksigaas waxaa waajib ku ah alixraamu xirasho min almiiqaati miiqaadkii meeshii la calaameeyey oo nabigu calaameeyey sala allahu calayhi wasalam miiqaadkaa waa inuu ka soo xirto alladii miiqaadkaasoo fii dariiqihi shaksigaas dariiqiisa ku beegan dariiqa aad markaa marayso miiqaadka ku beegan waa inuu ka soo xirto aw iladii ama miiqaadkii waa inuu ka soo xirto yuxaadiihi miiqaadkiisa qaabilaya miiqaadkii dariiqiisa dariiqa miiqaadkii loo calaameeyey waa inuu ka xirto ama meel la sinan ama meel miiqaadkiisii la sinan oo maka aan u dhoweyn waa inuu ka xirto amaa hadduu miiqaadkiisii soo dhaafo oo dhinaca maka uu usoo daadego dee miiqaadkiiyuu soo dhaafay dhiigaa ku waajibay neef inuu gowraco ayaa waajib ku ah maxaa la rabaa ama miiqaadkiisii ha ka xirto ama miiqaadkiisii meel la siman oo cabir ahaan kula siman waa inuu ka xirto walmawaaqiitu mawaaqiidda meelaha nabigu calaameeyey sala allahu calayh wasalam oo xajka laga xirto mawaaqiiddaasoo asharciyatu ee sharciga ah khamsatun shan wey shan meelood uu calaameeyey nebigu sala allahu calayh wasalam oo xajka laga xidhanayo dulxulayfa waxaa ugu horeeya miiqaadka la yidhaaho dulxulayfa dulxulayfa waa miiqaatu ahli lmadiinati almunawara magaalada madiinatu lmunawara dadka degan dadkaas meesha ay xajka ka xidhanayaan dulxulayfa la yidhaho halkaasay ka xidhanayaan xajka waxaa ahlulmadiine la mida sida dhowr goorba aanu sheegnay qofkii soomaaliga ahaa oo soomaaliya ka tegey laakiin madiine hormarsaday qofku hadduu madiine uu hormarsado muxuu la mid noqonaa ahlulmadiinu ku xugmiya oo hadhow xaguu ka xihan isaguna dulxulayfa dulxulayfu isaguna ka xihan dulxulayfati dulxulayfe wey waa miiqaatu ahlilmadiina dulxulayfa waxay aada ugu dhow yahay magaalada madiinatu lmunawara wax saasaba uma jirto waa sagaal kilomitir uun sagaal kilomitir oo keli ah ay magaalada u jirtaa dulxulayfa weliba dhinaca waxay uga beegan tahay koonfurta waa januubu lmadiinati almunawara xawaalay tisca kilomitra waa koonfurta waxay dhacdaa magaalada madiinatu lmunawara sagaal kilomitir oo keli ah ay magaalada u jirtaa dulxulayfa waaljuxfatu miiqaadka labaad waa miiqaadka la yidhaaho juxfa waa heer masar masaarida marka ay xajka iyagu ay soo aadayaan waxay iyagu ku yimaadaan juxfa halkaas waa inay ka soo xirtaan waa haddaysan iyaguna madiine hormarin amaa haddii ziyaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam ay soo hormarsadaan waa sida innagu hadda aanu mihaalinaynay oo kale waxay ku xugum noqonayaan ahlulmadiina ahlulmadiina amaa haddii dariiqooda rasmiga ay ku yimaadaan heer masar waxay ka soo xidhanayaan xajka juxfay ka soo xidhanayaan juxfadan waxay dhacdaa waa sharqu raabiq meesha la yidhaaho raabiq ay waxay ka xigtaa dhinaca bari dhinaca bari raabiqii waxay uga beegan tahay dhinaca bari labaatan iyo laba kilomitir labaatan iyo laba kilomitir ayay waxay u jirtaa magaalada la yidhaaho raabiq wa yalamlamu waa makaanka la yidhaaho yalamlam yalamlam waxa weeye waa miiqaatu ahlilyaman waasoomaal waa miiqaadka ahlulyaman iyo soomaaliya maxaa yeele yeman iyo soomaaliya waa isku beegan yihiin yeman iyo soomaaliya waa isku beegan yihiin meeshaasuu nabigu calaameeyey sala allahu calayhi wasalam yalamlam la yidhaaho yalamlam marka isagu waxaa weeye waa boqol kilomitir boqol kilomitir ayuu wuxuu magaalada maka uga beegan yahay koonfurta magaalada maka ayuu ku aadan yahay makaankan yalamlam la yidhaah wuxuuna maka u jiraa boqol kilomitir aaduu uga fog yahay magaalada maka wa qarnu lmanaasili wa qarnulmanaasili waa makaanka la yidhaaho qarnulmanaasil qarnulmanaasil waa miiqaatu ahli najdin waa dadka ahlu najdi meesha najdi la yidhaaho dadka degan meesha ay xajka ka xirtaana waxaa la yidhaha qarnulmanaasil waa siddeetan kilomitir ayuu u jiraa magaalada maka almukarama wa daatu cirqin waa makaanka la yidhaaho daatu cirqi daatu cirqigu waa miiqaatu ahlilciraaq waa dadka ahlulciraaq iyo shaamiyiinta iyo meesha ay xajka ay ka xirtaan ayaa waxaa la yidhaha daatu cirqi daatu cirqiga isagu waa sagaashan kilomitir u jiraa magaalada maka almukarama magaalada maka almukarama ayuu wuxuu u jiraa sagaashan kilomitir sidaas marka haddii kilomitirka aan u ogaanay waxaanu mamsha ka fahmaynaa yalamlam makaankan la yidhaha inuu yahay abcad اlmawaaqiit min maka halkan waxaan ogaanay miiqaadka ugu fog magaalada maka markii laga soo cabiro kilomitirka kilomitirka markii laga soo saaro magaalada maka magaalada maka mawaaqiidda miiqaadka ugu fog wuxuu noqonayaa yalamlam leanna wax boqol kilomitr u jira boqol kilomitr wax u jira magaalada maka almukarama waxaa ka jira yalamlam waxaana ku soo xiga daatu cirqi daatu cirqi isagu waxa weeye waa sagaashan kilomitr sagaashan kilomitr kuwa kale way ka yaryar yihiin marka yalamlama isagu ugu fog yalamlam waa ugu fogo wuxuu xigaa dhinaca sacuudiga iyo yeman xuduuddooda uu ku beegan yahay dhinaca yeman uu xigaa dhinaca yeman ayuu sacuudiga ka xigaa waa meesha weliba xuduuddu u dhow yahay xuduudda oo yeman ayuu u dhow yahay isagu marka mawaaqiiddaa shanta ah caalamka oo dhan waxay soo gelayaan shantaas mawaaqiidda ah mawaaqiiddaa shanta ah ayuu nabigu u calaameeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa dulxulayfa aljuxfa yolamlam qarnu lmanaasil iyo daatu cirqin faslun haadakani faasilun mid wax kala saara wey fii maa yatacallaqu bimusdelifata wa minan wuxuu u fasal yahay wixii la xidhiidha musdelifo iyo minan waxaanu casharadeenni hore aanu ku soo qaadannay waajibaadka xajka waxaa ka mid ahaa almabiitu bimusdelifa iyo almabiitu biminan in lagu hoydo musdelifa iyo in minan lagu hoydo waxay ka mid ahaayeen waajibaadkii xajka walwaajibu waajibka fii mabiiti musdelifa musdelifa hoyaadkeeda waajibku wuxuu yahay alxuduuru xaadiritaan fiihaa musdelifo dhexdeeda in la xaadiro laxdatan walow kaana laxdatan xaadiritaanku ilbiriqsiba ha noqdo hadduu doono laxdadaasoo min annisfi ee niska ka mid a niskaasoo athaani labaad niskaasoo min leylati naxri habeenka leylatu naxri ka mid a bacda alwuquufi istaagga ka bacdi niskaasoo bacda alwuquufi ama bacda alwuquufi la baryo waxaad ku tacallujisaa mabiidka bacda alwuquufi istaaggii carafo ka bacdi waa in halkaa la baryo oo la hoydo musdelifa masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay raximah اllahu tacaala waxaa weeye wuxuu ka hadlaa mabiidka musdelifa marka la leeyahay musdelifa waa in la hoydo hoyaadkaas maxaa loola jeedaa hoyaadkaas ugu yaraan waajibku wuxuu kaaga dhici ilbiriqsi xataa wax la mid a haddii aada joogtid dhulka musdelifa waajibka waa kaa dhacay laakiin ilbiriqsigaas wakhtiga aad ku beegayso waa wakhtigee wuxuu ku yidhi sheekhu waa niska dambe habeenka leylatu naxri habeenka leylatu naxri maxaa loola jeedaa waa habeenka ciidda habeenka ciiddu ay soo gelayso habeenka ciiddu soo gelayso oo bisha dilxija ay tahay toban bisha dilxija markay toban tahay oo habeenka ciiddu soo gelayso habeenkaas markii lix saac la dhaafo kala bar markii la dhaafo markaas weeye marka la doonayo musdelifo in qadar oo niskaa ka mid a ugu yaraan ilbiriqsi waa inaad joogtid ugu yaraan laakiin sida fiican oo nabigu uu samay jiray sala allahu wasalama wabaaraka calayhi sheekhuu noo sheegi doonaa wasunnatu sunnadu waxay tahay taqdiimu nisaa'i dumarka horumarintoodii waducafaa'i iyo dadka ducafada ahee taag daran horumarintoodiiyaa sunno ah ilaa minan dhulka mina loo sii hormariyo bacda nisfileyl nisfileyl ka bacdi waa in dumarka iyo dadka ducafada waayeelada waa in lasii hormariyo qabla zaxmati ciriiriga ka hor waa in haweenka iyo dadka ducafada lasii hormariyo ayaa sunno ah masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala marba haddii habeenka tobanaad nisfuleyl wixii ka dambeeyo lix saac toddoba saac markii la gaaro waxa wanaagsan haweenka dadka waayeelada caruurta in la yidhaaho ciriiriga ka carara oo sii hormara oo mino sii aada oo dhagax tuurkii sii sameeya ilaa habeenka markii habeenka ciiddu soo gelayso niska wixii ka dambeeya toddoba saac siddeed saac acmaal badan ayaa wakhtigoodii soo geli nisfuleyl acmaashaas maxaa ka mid a mabiidka musdelifa ka mid a hoyaadkii musdelifa waxaa kaloo ka mid a dhagax tuurkii jamratulcaqaba waxaa kaloo ka mid a xalqigii xiirashadii waxaa kaloo ka mid a dawaafka la yidhaaho dawaafulifaada acmaashaasoo dhan wakhtigoodu wuxuu bilaawmi uu soo geli bacda nisfi leyl leylata naxri waa xiirashada iyo dhagax tuurka jamrat alcaqaba iyo dawaafu lifaada dawaafka layidhaha iyo almabiit bimusdelifa iyo hoyaadka musdelifa acmaashaas oo dhan goormaa wakhtigoodii la gaaray bacda nisfi leyl leylata naxri markaas wey sida fadliga badan marka sheekhu wuxuu ku leeyahay haweenkii iyo waayeelada iyo dadka waa in la yidhaaho dhagax sii tuurta intaan cidhiirigu la gaarin cidhiiriga intaan la gaarin dhagax tuurka ilaa dhagax tuurka xataa bacda nisfi leyl waa la samayn karaa waa la samayn karaa wa an yabiita arijaalu raggu inay hoydaan oo musdelifo ay isaga hoydaan ayaa sunnaha oo fadli badan raggaasoo alaqwiyaa'u ee xoogga leh ila alfajri ilaa fajarka laga gaaree salaada subax ay ka dhalanayso waxa fiican musdelifo inay isaga sii ducaystaan halkaa isaga sii cibaadaystaan sida fiican oo sunnada ah nabiguna uu sameeyey sala allahu calayhi wasalam sidaas wey uma markaa kabacdi yusalluu raggu waa inay tukadaan asubxa salaada subax bihaa bimusdelifa musdelifo waa inay salaada subax ay ku tukadaan fii awali lwaqti waktiga bilowgiisa markii salaada subaxba waa dhalatay la yidhaaho waa inay waktigaa tukadaan salaaddii subax xaggee ku tukanayaan musdelifa walafdalu sida fadliga badan an takuuna salaada subaxu waa inay ahaato an takuuna waa meeshaa ta aanu ku saxayno an takuuna salaada subax waa inay ahaato jamaacatan fii jamaaca in laysku jamaacaysto sidaasaa fadli badan wa maca alimaami imaamka micigiisana waa inay ahaato imaamkan hadda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa alimaamu alacdam aw naa'ibuhu maca alimaam maxaa loola jeedaa imaamu alacdam aw naa'ibuhu imaamulacdamku waa madaxweynihii hadduu soo xajiyey sanadkaa sanadka hadduu soo xajiyey waxaa u fiican in madaxweynaha markaa salaada dadka uu ka bixiyo isagana lagu xirto jamaacada jamaacadiisa aad ku xirato saasaa fadli badan maxaa yeelay xilligii nabigeena sala allahu calayh wasalam isagoo khayru khalqillaahi ahaa haddana imaamulacdamna isaga ahayoo mas-uulka hayey mas-uulka diineed iyo midka siyaasadeed iyo midka adduunyo iyo midka hoggaan waxa dhan nabigaa isku hayey sala allahu calayhi wasalam meeshaa musdelifana isagaa nabigu imaam ku noqday musdelifo isagaa nabigu imaam ku noqday sala allahu calayhi wasalam khayru khalqillaahina wuu ahaa rasuulkii wuu ahaa madaxweynihii imaamulacdamkiina isaga ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa marka la mid a hadduusan madaxweynihii soo xajinin wakiilkiisa qofka wakiilka ayaa salaada dadka ka bixinaya isagaana fadli badan in lagu xirto walafdalu sida fadliga badan an takuuna salaada subax waa inay ahaato jamaacatan jamaaco waa inay ahaato wa maca alimaami madaxweynaha micigiisana waa inay ahaato madaxweynaha ama wakiilkiisii waa inaad salaada la tukatid uma markaa kabacdi yaqifuu dadku waa inay istaagaan cala almashcari alxaraam meesha la yidhaaho mashcarulxaraam halkaa waa inay istaagaan meesha mashcarulxaraam waxaa weeye waa markii musdelifo laga soo tago waxir la soo socdo jabal la yidhaaho mashcarulxaraam buur la yidhaaha meeshaa ku taalla haddana waxaa meeshii laga dhisaba masjid loogu magac daray jabalkii oo la yidhaaho masjidulxaraam masjidu mashcarilxaraam masjidu mashcarilxaraam meeshaasaa marka la tegi halkaasaa lagu ducaysan halkaasaa ilaahay lagu xusi uma yaqifuu wa yaqifuu waxay istaagayaan cala almashcari alxaraam makaanka la yidhaaho mashcarulxaraam halkaasay istaagayaan ow amase biqurbihi ama mashcarulxaraam makaan u dhow ayay istaagayaan bacda salaati subxi salaada subax ka bacdi halkaasay istaagayaan mushtaqiliina xaalay yihiin kuwo ku mashquulsan bilistikfaari istikfaar ku mashquulsan iyo waducaa'i duco ku mashquulsan ilaa ziyaadati alisfaari nuurka ziyaadadiisii ilaa laga gaaro isfaar yani bimacnaa waa kasri lhamza isfaar asfaar ma aha waa isfaar isfaar maxaa loola jeedaa ilaa dhulku si fiican usoo nuuro waagu si fiican uga baryo ilaa waagu si fiican uga baryo halkaasay ku ducaysanayaan masjidulxaraam ama mekaan u dhow ay tasbiixda iyo dikriga ilaahay iyo talbiyada iyo ducada ay halkaa ku badinayaan waa ka ilaahay yidhi fa idaa afaltum min carafaatin fadkuru llaaha cinda almashcari alxaraam markaad carafaad ka soo gadoontaan waxaad ilaahay ku xustaan cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraam halkaa ilaahay ku xusuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala uma markaa kabacdi yatawajahu waxay u jihaysanayaan markay meeshaa ku ducaystaan qabla duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hor intaysan qoraxdu soo bixin waxay u jihaysanayaan ilaa minan ilaa dhagax tuurkiyaa u dhiman dhagax tuurkiyaa u dhimane halkaasay aadayaan fa yasiluuna ilayha fayasiluuna way gaarayaan ilayhaa mina bacda duluucihaa duluuci shamsi qoraxdu markay dhalato ka bacdi ayaa la rabaa halkaa inay gaaraan mina wasunnatu sunnaduna waxay tahay an ya'khuda alxujaaju xaajiyaalku inay qaataan min musdelifata musdelifo ay ka qaataan sabca xasayaatin toddoba dhagax xaajigu musdelifo markuu marayo waa inuu toddobadiisa dhagax sii diyaarsado toddobadaas dhagax goormay tuuranayaan dadka waa markay mino isugu tagaan mino markay isugu tagaan subaxii halkaasaa la tuurana liramyi jamrati alcaqaba liajli ramyi jamrati alcaqaba buurta la yidhaaho jamratulcaqaba tuurashadeeda darteed ayay u qaadanayaan toddobada dhagax jamratulcaqabo ayagoo qof walba waxaa laga dooni oo waajiba inuu halkaa toddoba dhagax uu ku tuuro yowma naxri maalinta gowracana ay tuuranayaan dhagaxa faqad oo kale ah maalinta gowraca maxaa loola jeedaa waa maalintii ciidda yowma alciid iyo yowma alnaxri iyo yowma alcaashir kulluhaa bimacna waaxid kulli waa isku macno haddii la yidhaaho yowma alciid ama lagu yidhaho yowma alnaxri ama lagu yidhaho yowma alcaashir waa maalintii tobanaad kulligood hal macnaa loola jeedaaho waa maalintii ciiddow maalintaasay dhagaxa tuurayaan jamratulcaqaba jamratulcaqaba buurtaasi toddoba dhagax qof walbaa uu ku tuuri wa ya'khuduu waxay ka qaadanayaan min minan minana dhagaxdii way ka qaadanayaan liramyi ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha tuurashadooda dartood ayay minana uga qaadanayaan minana maxaa sunnaa in laga qaato saddexda maalmoodoo ayaamu tashriiq waa saddexda maalmoodoo ka dambaysa maalinta ciidda maalinta koob iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka saddexdaa maalmood dhagax tuurkoodiina waxay ka aruursanayaan mino maalinta tobanaad ee jamratulcaqabo la tuurayana dhagaxdooda xaggee ka soo qaadanayan toddobada dhagax musdelifa saas u tartiibsan xaajigu wa yukrahu waxaa la nacaahu yidhi sheekhu akhdu ljimaari dhagaxda qaadashadoodii karaahiyowood min alxilli dhulka xilliga in dhagaxda laga qaato waa karaahiyo aw min maxallin ama maxal in laga qaato karaahiyowood maxalkaasoo najisin ee nijaas ah dhagaxu waa dhagaxii aad ku cibaadaysan lahayd maadaama dhagaxaad ku cibaadaysanayso oo waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku saaray aad ku gudanayso meel nijaasa ha ka qaadan karaahiyowood meel nijaasa inaad ka qaadatid waxaa kaloo karaahiyo ah dhulka xilliga inaad ka qaadatid xilliga maxaa loola jeedaa waa tii haddaanu soo marna dhulku wuxuu u qaybsamaa xaram iyo xilli yacni ulajeeddada waxaa weye dhagax maxaa la rabaa xaramka inaad ka qaadatid khusuusan musdelifa khusuusan musdelifa ama mina waa dhulkii xaramka waa inaad ka qaadatid meel kale inaad ka qaadato karaahiyow fa idaa wasaluu minan mina hadday soo gaaraan bacda irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadooda ka bacdi xaajiyaalku markay mino soo gaaraan yabda'uuna waxay bilaabayaan biramyi jamrati alcaqaba buurta la yidhaaho jamratulcaqaba tuurashadeedii ayuu kow ku bilaabayaan qabla kulli shay shay kasta hortiis horta marka hore dhagaxa ha tuurtaan jamratulcaqaba ha tuurtaanoo toddoba dhagax halkaa ha ku tuurtaan uma markaa kabacdi dhagax tuurku markuu u dhammaado yadbaxuuna waxay gowracanayaan daxaayaahum udxiyooyinkoodii qofkii doonaya udxiyadii inuu gowracdo sunnada ahayd meeshaa markaa kabacdi minaha ku gowraco aw amase hadaayaahum ama hadiyiyaalkoodii hadyiga maxaa loola jeedaa waa xoolihii xaramka loo soo hadiyeeyey oo sunno ahaa ama hadyi waajiba qofku galay hadyi waajiba ama hadyi sunno ah ayaa loola jeedaa hadyiga sunnada muxuu noqon karaa qofku wuxuu dooni masaakiinta xaramka iyo fuqarada xaramka ku nool ayuu xoolo usoo hadiyeeyey markaasuu rabaa xaramka inuu ku gowraco waa dhulka mino inuu ku gowraco maalintaasaa la gowrici hadyiga isagana maalintaas ayaa isagana la gowrici uma markaa kabacdi yaxliquuna markaas kabacdi tinta xeertaan markii dhagax tuurkii jamratulcaqaba ay sameeyeen oo xoolihii ay soo gowraceen markaa kabacdi ayay tinta xeeranayaan aw amase yuqasiruuna ama waa gaabsanayaan kay doonaan sida fadliga badan ragga u fadli badanna waanu soo qaadanno xeerashada ee ragga u fadli badan wa bacda xaddi amticatihim alaabtooda xujayda xujayda alaabtooda alaabtaa dejintoodii ka bacdi markay alaabta teendhooyinka iyo meelaha la dejiyey ay dhigtaan ka bacdi waistiqraarihim sugnaashadoodii ka bacdi biminan fii minan mina markay degaan oo ay ku sugnaadaanoo qof walba alaabtiisii halkaa dhigto ka bacdi yatawajahuuna xaajiyaalku waxay u jihaysanayaan ilaa makata makay aadayaan maxay samaynayaan fayaduufuuna waxay soo dawaafayaan dawaafa alifaada dawaafka la yidhaaho dawaafulifaada ay halkaa ku soo dawaafayaan waa maalinta ugu shaqada badan xajka maalmaha xajka maalinta ugu shaqada maalinta tobanaad maalinta tobnaad ee ciidda maxaa la soo sameeyey dhagax tuuraa laga rabaa jamratulcaqaba ay tuuranayaan waa la xiiranaa xoolihii yaa la gowrici makaa haddana la aadiyo dawaafulifaadihii rugniga ahaa ayaa haddana lasoo samay fayaduufuuna waxay soo dawaafayaan xujaydu dawaaf alifaada dawaafkii rugniga ahaa oo dawaafulifaada ayay soo dawaafayaan uma markay dawaafka soo dhammaystiraan yarjicuuna waxay dib ugu soo laabanayaan ilaa minan minay dib ugu soo laabanayaan fa yusalluuna waxay ku tukanayaan aduhra duhurkii bihaa fiiha mina dhexdeeda ay duhurka ku tukanayaan fii awali lwaqti waktiga bilowgiisa ay duhurka halkaa ku tukanayaan wayabiituuna wayabiituuna way ku hoyanayaan fiiha mina dhexdeeda layaaliya ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha habeenadoodiina waa inay mina seexdaan waa waajib jiifkaas aan soo marnay leanna waajibaadka xajka maxaa ka mid ahaa almabiitu biminan in mino lagu hoydo mino saddex habeenaa lagu hoyan waa maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha habeenadoodii waa habeenka koob iyo tobnaad habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad saddexdaa habeen waa in halkaa la joogo wa haadaa kan kaasoo almabiitu hoyaadka ah saddexdan habeenoo mino lagu hoyanayo waajibun hoyaadkaasi waa waajib wadaalika kamaa iladii sidii oo kale sabaqa noo soo hormaray sidii casharkeenna hore aanu ku soo qaadannay hoyaadka saddexdan habeen waajib wey wa aqaluhu aqalu lmabiit hoyaadka mino lagu hoyanayo kan ugu yaraanta badan alxuduuru xaadiritaan wey biminan fii minan mino qofka xaajigu waa inuu xaadiro mucdama kulli leyla habeen kasta intiisa badan mucdam bimacnaa kaiira loola jeeda habeen kasta intiisa badan saacadaha ugu badan waa inuu mino soo xaadiro habeenkaasoo min haadihi tan ka mid a taasoo allayaali habeenada ah habeenadan saddexda ah waa habeenka koob iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka saddexdaa habeen habeen kasta saacadaha ugu badan waa inuu mino joogo inaad laba iyo tobanka saaco habeenkii aada meesha mino joogto waajib ma aha laakiin waajibku muxuu yahay ugu badnaan tusaale ahaan toddoba saac toddoba saacoo habeen kasta ka mid a siddeed saac habeen kasta ka mid a waa inaad joogto toddoba saac siddeed saac haddaad joogto mino kabacdi haddaad doonto iskaba aad mako waad iska tegi kartaa hoteelkaagii iyo maka iyo waad iska aadi kartaa leanno inta badan saacaadka habeenkii in la joogo unbaa waajiba walafdalu sida fadliga badan mabiitu kulli leylatin habeen kasta hoyaadkeediiyaa fiican oo fadli badan bitamaamihaa tamaami leyla habeenka dhammaystirkiisii in lagu hoydaasi fiican laba iyo tobanka habeenka inaad joogto ayaa ku ajir badan wayasqudu haada kani wuu ka dhacaa kaasoo almabiitu hoyaadka ah waa hoyaadka mina iyo wamabiitu musdelifa iyo hoyaadkii musdelifa labadooduba waxay ka dhacaan can ilmacduuriina dadkii iska macduuriinta ahaa dadkii macduurka ay cudurdaarka lahaa hoyaadkaas mina oo saddexda habeen meesha lagu hoyanayo iyo hoyaadkii aanu soo marno habeenkii tobanaad musdelifo lagu hoyanayay hoyaadyaalkaasoo dhan waxay ka dhacaan ruuxii macduura dadka macduuriinta maxaa ka mid a wadaalika ka rucaati qowsaaradii qowsaaradii oo kale waa dadkii xoolaha ilaalinaya dadkii xoolaha ilaalinayay dadka iyaga ilaa habeenkii a iyaguna waxaa ka raba xoolihii inay ilaaliyaan oo xoolihii ay soo celceliyaan oo xoolihii ay xerada ku soo xareeyaan dadka iyaga hoyaadkii uu ka dhacay mina hoyaadkeedii iyo hoyaadkii musdelifa labadaba iyo wa ahli siqaayati wa ahli siqaayati waraabinta ahalkoodii dadka xujayda u khidmaynaya loola jeeda xujayda dadka u khidmaynaya oo biyihii cabitaanka ahaa iyo daawadii iyo waxyaalaha u wada oo khaadimiinta ah habeenadan saddexdaa inay mino ku hoydaan waajib ma aha oo ilaaha u cudur daaray nabigaa sala allahu calayhi wasalam u cudur daaray waxaa la mid a dadkaa qowsaaradaana waa la mid allahu subxaanahu wa tacaala aclam